bismillahi raxmaani raxiim cabdiraxiin horta ku salaamayaa adiga iyo bahda daljirba waana ku mahadsan tahay su-aasha aada i weydiisay horta marka hore xoogaa yar waxaan dib u milicsanaynaa maxaa ka dhexeeya xiriirka soomaaliya iyo china waxaan rabaa inaan ku sheego soomaaliya waxay ka mid tahay wadankii ugu horeeyey ee afrikada madow ee aqoonsatay china una dagaashay in xubinta qaramada madoobay la siiyo maxaa horta taiwan baa haysan jiray oo maraykanku u siiyey marka chinuhu yani abaal weyn iyo aqoonsi fiican iyo xurmo iyo xushmo intaba wuu hayaa soomaaliya laakiin waxaan lahayn dawlad soomaaliyeed oo kamida dhalinkan ah xurmadaas iyo muxuu ahaye iyo qiimeynta laynoo hayo ma garat sidoo kale waa la socotaa kambaniyaal chinesa ayaa la siiyey badda soomaaliya inay ka kalumaystaan halkaasna waxaa ka garanaysaa khilaaqaadka udhexeeya soomaaliya iyo china maantay oo shirkaas laga qaybgelayo waxaan qabaa haddii yani qaabkeena diblomatsiyada maaragtay ay firfircoon tahay waayo aragnimo iyo kasmo iyo caqlina ay ku dheehan tahay waxaan qabaa dadka ugu tugtugta roon oo yani mashaariicda ay la la ay ay u geystaan ama ay u bandhigaan lasoo dhaweyn karo baan qabaa inaynu nahay ma garat sidoo kale imaashadii iyo doorashadii trump ayaa adduunkii jahwareerisay maraykankiina fursadii siyaasiga oo adduunka ugu talinayay ka dhumisay maantay quwadda soo socota oo la qiimeynayo oo macnaha le waa china sax marka maadaama ay iyaduna sidaas ay isu aragto dadkuna uu u arko cilaaqaadka iyo waxtarkooduna uu ka fiican yahay kuwa reer yurub maxaa dhahay reer yurub markay shilinku siiyaan toban bay kaa rabaan laakiin qoladani waxay ad cafulimaan markay kugu xumaadaan ganacsi xor ah oo siman bay ku siinayaan haddii kalena waxtar bayba ku geysanayaan marka waxaan qabaa in aada fursad dahabiya ay tahay dawladeena iyo ergada meesha noo aadayna haddii ay si toolmoon u shaqeeyaan oo caqliga isticmaalaan waxaan qabaa in guulo waaweyn oo wax ku oola lagala soo noqon karo shirkaas markaynu gudaha soomaaliya fiirino si toosa hadeer ma jiro maalgashi shiinuhu uu soomaaliya ka fuliyo oo dhinaca ammaanka iyo dowladnimadoo burbursan markaynu ka eegno balse waxaa jira afrikaan uu si toosa ula shaqeeyo oo waddankan dariska nahay iyo ethoobiya iyo kenya ay ka mid yihiin ee ayaga maalgashi uu ku sameeyo oo ku horumaro inaga maxaa inaga soo gaari karaa inaga dee dib u dhacda inoogu imaan kara maxaa dhahay inaga hortii inaga waxaynu nahay dad mabda-iyan iyo maskaxiyanba ganacsata ah xirfada ganacsiga baan aad yani soomaalidu ay aada ugu horeysaa waxaana lagu ogaaday burburkii markuu dhacay wadamada dariska aanu tagnay sida looga mira dhaliyey iyo si deg dega sida looga soo kabtay dhaqaalihii dhumay ma garat marka waxaan qabaa maalgelinta la siiyo kenya iyo tan la siiyo ethoopia waxaan qabaa fursad inaga inoo bilayd in laynaga qaadayo ma garat marka dee tartan adag baynu gelaynaa waana laynaga hormaraya hadeerna jabuuti baa inaga horeysa oo iyaga u gacan haadisay waxaana keenaya amniga iyo xasiloonida iyo muxuu ahaye siyaasada fadhida ee dalka ma garat maadaama waddanka ammaankiisa aan la soconno in meelaha qeybtooda aan la isku halayn karin shiinuhu maalgashi noocee ah buu soomaaliya ku sameyn karaaba hadiiba uu u qastiyo in xilligan burburku jiro uu maalgashi damco wallahi horta tii ugu mudnayd hadda wuu haystaayo waa badda oo maalgashiga ugu weyn oo hadda anaga resourceska ugu qaalisan oo aynu leenahay marka shidaalada dhulka hoostiisa ku jira laga reebo waxa weeye waa badda waxaan meesha ka marayn in dhulkeena uu eegaado khayraad oo gaas dabiiciya iyo shidaal shiinuhuna maantay uu u mataqaanaa hamuuman yahay shidaal waxaan qabaa in arrintaas xataa ay keeni kardho isku dhac qolada yurubka iyo muxuu ahaa maraykanka oo arrimahaas iyagu korka ilaashanaya iyo oo firfircoonida iyo lahabuurka jineeska oo aan waxba carfinayno iyaga khataraha qaarkood aan waxba u arag laakiin khayraadkaas dabiiciga ay u baahan yihiin doonaya marka waxaan isleeyahay si kastaba ha ahaatee iyo iyo mandaqada meesha aan kaga naalo istrateejikada ah oo yacni waxa maraakiib adduunka soo egoosha o dhan waxay ku khasban yihiin inay dariiqaas ay maraan ay ku taallo soomaaliya marka waxaan qabaa fursaduhu waa badan yihiin waana weyn yihiin inagaana kuleh haddii aynu dad noqono oo aynu la nimaano siyaasad walbana dadka aynu kula xiriirno soo dhaweynta madaxweynaha iyo shiinaha markaad fiirisid ee si meeqaam sarela loo soo dhoweeyey maalgashadayaashuu la kulmay heshiisyaal la saxeexay diblomaasiyadeed iyo kuwo maalgashi maxaa ka fuli karaa waqti may ku fuli karaan baad is leedahay oo macquul ah waxaan qabaa haddii kolley ilaahay ina garansiiyo in aynu isu taagno dalkan dib u dhiskiisa iyo amnigii iyo kala damayntii dib loo soo cesho xoogga la saaro waxaan qabaa china maanta keliya maaha taarikhiyan baynu waxaynu ku leenahay abaal wax badanna way noo hayaan marka dee innaga waxaa laynaga rabaa inaynu la nimaano dalkiioo la xasiliyo siyaasad fadhida oo dhiirigelinkana maalgashiya dadka maalka gashanaya dalka yani mandaqad ilaahay uu inagu deeqayo istraatejikaynu degan nahay qolo wal baa rabta yurub baa raba maraykan baa raba turki baa raba china rabta ruusiyaa rabta marka laakiin de wixii waxaa anagii baan weli waxaana noqon dawlad macno leh oo fadhida oo abuurta kalsooni iyo amni iyo xasilooni lagu dhiiran karo oo dalka maalgelin lagu soo gelin karo dhinaca reer galbeedka haddaan u weecanno booqashadan shirkan ma hadda ka socda ee ama ka dhacaya waddanka shiinaha ee afrika ay la wadaagtay siiba geeska africa wadamada geeska africa oo saameyn badan uu ku leeyahay reer galbeedku baynu ognahay soomaaliya maxaa uga bi'i kara maxaa kaga imaan kara reer galbeedka aynu ogeyn waqtigii reer bariga xiriirka loo jaray wala horta de waxaan qabaa in arrimo badan ay isbedelayaan haddii si fiican heshiiskan uu u muuqdo maalgelinta iyo wada shaqaynta iyo gacansiinta soomaaliya china hadday si fiican u muuqato isla markiiba adduunku wuxuu ku dhisan yahay hinaas siyaasadeed reer galbeedka iyo maraykanku waxaa dhici karaa inay liifada inoo gaabshaan oo macaawino badan oo layna siin jiray laynaga joojiyo maxaa dhahay ninka trump la yidhaahdo yani nin siyaasi oo bisil maaha waa nin ceerin oo aad u liita marka isla markiiba yani seeftu ku dhufanaya wuxuu leeyahy wixii soomaaliya aanu siin jiray waa ka joojinay maxaa dhahay maanta ganacsiba waxaa isku haya china iyo maraykan marka innaga waxaynu noqonaynaa qolo ba-aaday oo xagga shiineska mataqaanaa u janjeerta taasna waxaa inooga imaan karaa consequence yani saameyn bay ku yeelan karnaa xiriirka hadda oo dhaqaale iyo waxtar laakiin mar kasta waxaaba fiican inaynu si toosa uga guuro hor dadkaas waxna ina taraya xumaanteenna iyo shidadeenna iyo dib u dhaceennana aan ka shaqaynayn inaynu u guuro oo ka guuro mataqaanaa nimanka reer galbeedka hore waxba nooma hayaan yani waa nimanka keenay in nin askari ah oo ugandana uu ku qaato dalkeenna kun iyo laba boqol oo dollar ayna u heli waayeen askari soomaaliya inay siiyaan boqol dollar marka anugu waxaan qabaa mabda-iyan yani siyaasadeenna inay ayn wareegto waa in la wareejaa saddex boqol iyo lixdan degree qolyaha reer galbeedka iyo maraykanka waa inaa ka shifti